maxamed daahiro waad mahadsan tahay waxaan kaala soo hadlayaa isbitalka degmada bulafullay ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo maanta la keenay laba iyo toban ruux oo kusoo dhaawacantay duqaymo diyaaradaha shisheeye maanta ka geysteen deegaanka bisagcadde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ee baay isbitaalka waxaa iiga muuqanaya mashquul aada u fara badan oo runtii dhakhaatiirta iyo kalkaaliyooyinka runtii ay ku mashquulsanaayeen daaweynta iyo dabiibka dadkii ay dhaawacyadu soo gaareen waxaan galay mid ka mida qolalkii isbitaalka waxaa iiga muuqanaya haatan maxamedow ilaa afar ruux oo lagula tacaalayo dhaawacyada soo gaaray dadka qaar baa dhaawacyadooda fudud qaar baa dhaawacyadooda culus marka waxaan la sheekaystay qaar ka mida dadkii dhaawacmay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullah magacaaga xasan cabdulwaaxid maxamed nuur
xasan waxaa ii muuqda inaad dhaawac tahay intee kusoo dhaawacantay siday wax ku gaareen alxamdulilah ilaahay mahadiskale deegaanka bisaqada waay nin maanta meyle gaalaha weerartay ilaahay mahadiis dadna ka dhamaday dadna ka dhaawamay dadka dhaawac kamid ahaa alxamdulilah ilaahay mahadiis tinka mahaday waay deegaanka degmada buulfudha ee rooga shan qof waa ka dhamatay sagaal toban iyo kowna ka dhaawaatay dhaawad fudus waayaan ah dhaawac ugu fudud adiga waay siday wax ku gaareen adiga alxamdulilah ilaahay mahadiisaas ayaa ka suganaaya dhaawaqa ni gantaalka saasan dhiyawle ilaahay dhahdays ilaahay oo dhahabi ilaahay mahadiis ha gamna inay dhibkaas hadhee waan ilaahay mahadiis hata ka roogna ayaan ka mahdayaan yaa idin soo qaaday buulfula idin keena maaliyada islaamigahana qaadi ilaahay mahad iskale inay isbitaaladayana sheentay alxamdulilah ilaahay aan ka mahdayaan dhaawaqaan iyo caafimaadkan iyo daawadan inay si sharafleena inay qaabiliya ayaan ka mahdayaan shacabweynagana alxamdulilah ilaahay mahadiis ha gamna aad baad umahadsantaha markana mid ka mida dhaawacyada la keenay isbitaalka ayaana la sheekaysan doona marka hore magacaaga
macalin aadan maxamed nuur macalin aadan maxamed nuur maxamed nuur waxaa iga kaa muuqdo dhaawac dhanka wejiga kaa soo gaaray intee ku dhaawacanta adiga
bisacade yaa ka dhaaway dhaawac iga soo gaaray gaagaana soo weerartay waayahay marka madaxa hadda ayaa aad faashid kaaga duuban bal ka war xaaladaada alxamdulilah dad dhaawac fudeesa qaba anigu waxa dhintayna waa jiraa adugu ilaahay mahadiisa ma meel kuu dhow ayuu gantaalku ku dhacay sidee wax u dhaceen bal nooga sheekay
gantaal meel dhow igu dhacay dadii ka dhintay agtayay joogeen anigu ilaahay isu badbaadiyey sidaa
waayahay idinkuma ciidan ay aheedeen sidee wax u jiraan macnaa ayaga waxay leeyihiin idaacadaha ay ka sheeganayaan in xarakada shabaal mujaahidiin ay weerareen idinkuma ciidan a aheedeen maya maya wana ciidan ahayn ana shacab ahayn waxaan ku dhex sugannahay isbitaalka degmada boolafullay ee wilaayada islaamiga ee baay haatanna waxaan la taaganahay mid ka mid ah ehelada dadka dhaawacmay oo runtii dul taagan dhaawacyada marka hore magacaaga magacay yaraboorow yalaarhe maybaa geegahaniyo weerartay arday tuulido islaamka degan dad shacab eh oo konoori ahayni arday dadkaani maaglin leey wal unu galabsanay un hade warin ilaa hade wal un haaysada ma ogna maylo daleelooha iska deganayni maylo bisigadi deganayni wal un hade oo arday un hade dhibaato eh una jaysanina malaahin arday maybaani weeraray nimankii gaalada kufaarti hayanahana weerareen maybaa wadadeena lama diyaaridoodaani weerareen arday walaanyogan dhibaatadaasanani ridi una intaas dhibeegam
dadka dhaawacmay marka tiradooda meeqa waa dadka dhaawacami tuminko wafood siyeed gantaan amalahani riden maybaan rigaassadan rafaadiyay dhashiiki iyo maybaan ninka badanaya dhashiiki iyo dabajeeh intaasa ninka badanaya sido magaaladay ku wada fureen marka haa magaalada ka dhaha fureen magaalada dhahdiya intaas dad oo shacab eh waliyo galabsadeenlanlayn intaas dhibaato ee ka rideen haa
waxaa ii suurta gashay mid ka mida dadkii dhaawacmay inaan kala sheekaysto qaabka wax u gaareen assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore magacaaga magacayga mustaf macalin xasan
mustaf waxay ka kaa muuqdo dhiig madaxa iyo gacmaha oo runtii faashida kugu duuduuban yihiin deegaanka bisagcadda ayaad ku dhaawacantay sida la ii sheegay sidee wax ku gaareen sidaana waxay ii gaareen lix iyo toban qof aan ahayn adi gantaalo toddoba gantaale nagu soo weerareen kadib dhashiikiyo dabjeex ay nagu soo weerareen qof qori wadana meesha ma joogin anaga kaliya ayaa joognay gacan ayaan u taagnay waxba makagelin xabadda horre inoogu wadaan adiga marka sidee wax ku gaareen aniga adii gacan labadan gacmood madaxa kaleha ilaa iyo lugaha waxayga gaari alxamdulilah dadkan anaa oronaad alxamdulilah ilaahay ha ku caafiyo caafimaad ayaan ku rajaynaynaa insha allahu tacaala bulshada loo sheegayo in al-shabaab la weeraray maxaad u sheegaysaa waxaas been waay deegaanka basiicida anaan joogay baawure daroobal aan ahay ani baawure aan ahay waxaas beeno waxba kama jiraan qof al-shabaab ee meesha muko dhimanin mana joogin shacab oo keliya ayaa joogay lo aa dhimatay eriyaa dhintay wax kastaa dhintay dukaanmo ayaa xabad lagu furay adi qof shabaabana meesha ma joogo anaga keliya ayaan joognay meesha saasaa jirta marka markana mid ka mida dadkii dhaawacmay ayaan la sheekaysan doonaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله marka hore magacaaga إبراهيم إسماعيل ibraahim dadkii ku dhaawacmay deegaanka bisagacdee sidee wax ku gaareen قعنتي لطول وقارين
hadda xalkaaga ka war halka okay الحمد لله إلهي مهلان هذا ديار الله نويرن قنتالي وهذا بيكامي ولا أسيتوني فرن
aad baad u mahadsan tahay ilaahay ha ku caafiyo een, caafimaadana ilaahay insha allah kaaga rajaynayna insha allahu tacaala een, mid kale oo dadka dhaawacmay oo runtii ee, lugta ka duuban oo faleeman ay ku taagan tahay ayaan la sheekaysan doonaa assalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu Een, walaal magacaaga magacayda cali qaasin kaaboollaa Een, dadkii maanta kusoo dhaawacmay deegaanka biskacadde inaad tahay ayaa la ii sheegay sidee wax ku gaareen iyo hadda waa iska caafimaad qaba meeshii daawo kusoo tolo alxamdulilah isbitaal iyo markaa imaanay alxamdulilah ilaahay mahadiisa aadaa u roonnahay shacabka ku dhammaaday tira ahaan marka adiga dadka ma ag joogta adiga haa si fiican waa hagaag adiga sidee wax ku gaareen marka ani wallaahi iyo hadda waa iska caafimaad qaba laakiin koley dhakhaatiirtu waa ay baartay waxay dhahan iyo lafma jaban laakiin khayra ku rajaynayna insha allah saasay dhahan labada lugoodna dhaba iyo xog lahay u yaalaa weli isbitaalka ayaan dhex socnaa haatan waxaan soo dhex galnay qol uu jiifo wiil aad u liito oo runtii dadkii maanta kusoo dhaawacmay deegaanka bisagacda ka mid ah mid ka mid a dadka ehelada u ah ayaa ee, la jooga magacaaga aadan isaqmaan aadan dadka ehelada u ah dadkii maanta wax kusoo gaaray deegaanka bisagacda ayaad ka mid tahay wiilkan hadda aan dul taagannahay bal nooga waran see wax u gaarin jaakum allahu khayran anuga horta may walku deerayihi galanta bada iyo galanta midiga iyo madaga iyo fanqalka kole iyo walku deera iyo dhinigona hataa ku gubsanyi iyo lugta oonay midiga ciyaal oo geelishka baariskali dheeleen ahaayeen gaala diyaarad oo alkabtar ay wataana meesha imaadeen ayaga xabada ku ridi qaata kusoo dhaawacmay taas waay In warbaahinta dowladda federaalkana waxay sheegayaan in al-shabaab la weeraray oo qadiyadaas bal ka war maxaa kaga jawaabaysaan waxaas waraatay walma ku jaran dad shacab ahoo muslimiin ahoo deegaankaasay bishagcada dadka deegaanka dhaaladeen ahoo heer elaa dadku dadool hadeeri dad kale shacabe oo oo meelo kale kukoyan hata maka jarno garaawo ahaan garaawo tiitana on badanayti deegaanka ilan bishagcada dadka on badan kumid hayan dadka oonay iyo weydiayan mahayn dad shacaba iyo onay xoolajo loodiyo walaasha kulliba meelo kale ka dhamaay ilaa eele hataa may waraabasay loo waraabasi iyo dhaha meelaha habada ka furay magaalada dhan dhaawaasna meelaha ka deeri dhankan weli dhegaystayaal isbitaalka degmada bulfulay ayaan dhex soconaa anagoo hadba qolgalayno si aan u kormeerno dadka ay wax ku soo gaareen duqaymaha ka dhacay deegaanka bisagcadde haatan waxaan la taagannahay suldaan cabduqaadir sheekh cabdicasiis oo loo yaqaano suldaan daadey oo ah suldaanka guud ee beesha elay oo runtii degta deegaankay maanta wax ka dhaceen suldaan waxaan ku sugannahay isbitaalka degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ee bay dadka jooga deegaanka bisagacde ayaa maanta la duqeeyey sidee wax ugu dhaceen bisagacde bal nooga sheekay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، جزاك الله walaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Een, koley awalan waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaan leeyahay ee dhammaan tacsiye tiiraanyo leh ayaan u dirayaa muslimiinta wakhaasa ee runtii beesha annaga hogaanka aan u nahay beesha reer eelaay saddexdeeda gambar iyo mashaa'ikhdeeda tacsiye ayaan u dirayaa waxaan leeyahay allah naga ajarsiiyo beddelkoodana allahna siiyo saas ayaan leenahay dhammaan tacsiyadaas ayaan u dirayaa horta awalan saas ayaan leeyahay innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun Een, dhinaca kale haddaan usoo laabto barnaamijkaaga waxaa weeyaan horta hadee deegaanku waa sida adiga aad sheegtay waaye meeshaas ayaana lagu soo weeraray waxaana na soo weeraray kolley ee dayuurado oo kuwa helikobteriska loo yaqaano kuwaasoo saaran qoryo oo iska fudfudud sida dhashiikaha calabaaska iyo kuwa kale kuwaasaana laku soo weeraray dadka lasoo weerarayna waa dad muslimiin ah oo rayid ah oo shacab ah oo muslimiinta anaga aan hogaaminayno ayna ka mid yihiin marka hadda waa koley sida waxay u dhaceenna keliya ma ahan dad baa hadda idin muuqado oo sida dhaawaca koley kuwana hadda aaskoodan ku jirna koley alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan intaas kadib waxaa weyaan waxaa kaloo jiro meeshaan xoolaha ku maqan hata sida lo-da oo kale ariga oo kale waxbaa ku baaba'ay meeshaan dadka keliya ma ah dhinac kale say idin muuqato hadda walaalkan hadda meesha uu jiifo sariirta uu saaran yahay waxaa kaaga muuqado afkiisa dhiigii baa ka socdo indhihii uu dhiig ka keenay baashano madaxii wax ka gaarsisay kolley ilaahay baa xaalkiisa og dhammaan waxay dhaawac gaareen waan u ducaynaynaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa casa wajalla in uu siiyo caafimaad ilaahay baa wax caafin karo waa daarun naafic ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caafimaad uu siiyo marka waa sida
suldaan daanday deegaan kale soo weeraray deegaan dad shacab ay ku sugnaayeen waay warbaahinta qaarna markii meel la weeraro waxay leeyihiin al-shabaab ayaa la weeraray arrintaas maxaad ugu jawaabaysaa been waaye kan shabaab la weeraray ma ahan meesha shabaab ma joogto dadkii annaga mas-uulka aan ka ahayn waay sida aan kuu sheegay bisigcad waay meeshan bisigcadana waa maqarkeena waa maqarkee eelahay beesha meeshay degto waay waa meeshay u badan tahay waa dadka aan kuu sheegay dad xoolo dhaqato waay dadka aan kuu sheegay bisigcada asalkeedana waa meel lagu dhaqo xoolaha sida lo-da lo-daana u badan weliba marka loo jirtii baa nala ka laayay horta oo muslimiin ahaa ee ma ahan meel oo shabaab la weeraray waan ognahay annaga codbaahinta warbaahintooda beenay ka sheeg sheegaan waxa aynan jirin bay iska sheegaan lo-daas markay dilaan waxay leeyihin sargaal baan dilnay dad xataa ma sheegaan waxay leeyihin lo-day ay dileen ama geeligii ay dileen waxay ku tilmaamaan inuu yahay sargaal shabaab ah si guud marka dadka dhaawacmay iyo dadka shahiiday tirahaan meeqay gaarayeen dhimashada dhaawac laisku daray waa toddoba-iyo toban shan waa dhimasho dhaawac waa laba-iyo toban laba-iyo toban waa dhaawac marka kulley afar iyo saddex waa garaab inta kale marxalad dhaxwa kuwa kale waa kuwa hoogaa isku fudud dhaawacooda marka saas weeyaane marka horta intaasaa wax ku gaaray marka ilaahay waxaan u weydiinaynaa in ilaahay dhaawaca dhaawacooda oo ilaahay uu shaafiyo isagaan weydiisanaynaa casa wajalla waa gacan naga xag daran waa gacan oo si dulman oo isheeg aan caadi ahayn ee baxasha ay ku soo weerareen annaga waxaan maqli jirnay idaacadaha war qalad ah oo been ah waxayna dhihi jireen sidaas oo kale markay wax u dhacaan telefisyonkay ka hadlaan oo ayaga ay leeyihin u khaaska ah sida koonfur galbeed oo kale kuwa xamar ku yaala oo kale beenay daldalayaan tan marka tiiyay la mid tahay oo haddii ay dhihi lahaayeen meeshaas shabaaba joogo shabaab ma joogto meeshaas dad muslimiina joogay oo cidda ah suldaan dadayaad baad u mahadsan tahay